mid ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada hargeysa ee ka tirsan gobolka waqooyi galbeed ayaa waxaa ka taagan dhibaatooyin kala duwan oo haysta qoysas danyar ah oo ku nool xaafadaasi kuwaas oo si caro leh cabasho uga muujiyey arrintaasi waxyaabaha ay sida gaarka ah kaga cabanayaan ayaa waxaa ka mid ah xirnaanshaha masaajidda iyo inuusan shaqayn iskuulkii xaafadda waxaanu deganahay xaafadan muddo laba sano iyo badha waxaa naga xidhan iskuulkii waxaa naga xidhan masaajidkii waxaa naga xidhan xanaanadii waxaa naga xidhan malcaamadii waxa noo dheer basli'i oo baska aanu kaga soo degno baska kantaroolka qabanayno laamidaa kaga soo degno calaa qofna wuxuu naga qaarasii socdiyo soo socod afar iyo toban kun oonanu awoodaynin awlaadayadii oo waxbarasho la guryaha ku xaraysan waxaan dad dan yaraa dadkaa barkacaash laga soo raray waanunay iskuulkii waad aragtaa xanaanadii waad aragtaa masaajidkii waad aragtaa wax alla waxaasi ma furna caruurtaa yaryar wixii waaweynaa wax dhigay sangatirada ku jiray iskuulada sare ku jiray qofba meel baa lageeyey dadkay guryaha ugu dhigtay hargeysa ku dhigtan xaafadaa loo geeyey waxaa yarra geedkaa hoostii baa loogu dhiga malcaamadda wax kale oo maanta meeshii yaalana ma jirto waxaa intaasi usii dheer oo ay tilmaameen tuugo waddada u gasha marka ay u baxaan gudaha magaalada si ay usoo dukaamaystaan ama danahooda usoo qabsadaan iyagoo sidoo kale sheegay in biyo la-aan baahsan ay ka jirto halkaasi iyo masaajidii oo ka xiran haddana aysan jirin cid aadaanta oo bulshada ku wargelisa in wakhtigii salaada soo gashay amaba la joogo waxa ayn tuugtiyo ogaatay inaanu halkaa kaga degno oo maalin walba aygaa naloo galo oo nalagu laayo waddo aan jirin booyada biyaho iyaduna iska qirqira marka horeba anagoo dadayaro afar iyo toban kun aana awoodaynin wadada waasay kuu sheegtay tuugku halkaasuu gelayaa wayna soo eryadaan wayna eryadaan habeenkii markaan ka degno baska wayna ogaadeen booyada lixdan kun oo shilin bay noogu keentaa saddex shilin markaan biyalaan ay noo keentaa toban taangi oo dhammaada mooye nooma keento shan taangi lix taangi hal taangi looma soo baydhayo soo weydii inta taangiya dhammaada ee lagu odhanaa ilaa toban ugu yaraan shan afar intaasay noogu imanaysa waa kaa masaajidku u xidhan waa naloo eedaama eedaan ma maqlo bishii laba bilo saddex rabadaan baan degno bilaa eedaan baan ku suxuurinayay ma maqlo saacadaasu maanu eeganaa salaad maqrib ta casar ta duhur ta cishaay taasu maanu eeganaa si kastaba arrintan yaa ahayn mid ugub ku ah amaba ku cusub dhagaha bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa goor sii horreysay ayaa waxaa maamulka la baxay somalilan awaamiir uu soo saaray ku sheegay in gebi ahaanba la joojiyo aadaanka oo ah baaqa dadku ku gartaan wakhtiga salaada iyo duruusta diiniga ah ee laga akhriyo masaajidda ku yaala halkaasi taas oo ay si weyn uga caroodeen dadka ku nool magaalada hargeysa dhaqankan oo laga soo miinguuriyey reer galbeedka ayaa geesta kale culimmada ku sugan hargeysa sheegeen in halka uu allah amray ummaddiisa inay camiraan masaajidda uu maamulkani bulshada u horseedo baadiyeynta siiba dhalinta soo koraysa islamarkaana uu qarashaad badan ku bixiyo goobo lagu sheegay caways oo rag iyo dumar kale ajnabi isugu yimaadaan waxaana xusid mudan in maamulkan uu horay halkaas